faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane rediyo cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton rediyo cadaado magaalada gaalkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaar jakaarta rediyo cadaado magaalada muqdisho
cabdirasaaq maxamed sheekh siraad cabdirasaaq wadani rediyo cadaado magaalada kismaayo
cabdikhatar cabdiraxiin ibraahim raadiyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan rediyo cadaado afguye
cabdilmajiid cabbaas aadan fantastic rediyo cadaado magaalada kismaayo
amaalqaajo rediyo cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe rediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gedo
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
habeen wanaagsan kusoo dhawaada qodobada ugu doorka roon warka habeeney rediyo cadaado qodobada aad ku dhageysan doontaana waxaa ugu waaweyn dowladda federaalka ah ee soomaaliya oo garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho kusoo dhaweysay isma ka kala socda maamulada puntland iyo dowladdeegaanka soomaalida ee ethoobiya gudoomiyaha gobolka banaadir iyo safiirka talyaaniga u fadhiya soomaaliya oo ka wada hadlay sidii loo xoojin lahaa taageerada dowladda talyaaniga siiso soomaaliya golaha wasiirada maamul goboleedka puntland oo ansixiyey xeerka dugsiyada qur-aanka kariimka maamulka somalilan oo heegan buu xaggeliyay sidii lagu hortegi lahaa cudurka ka dilaacay dalka china waxgaradka gobolka gudaho baaq u diray dowladda federaalka ah ee soomaaliya kadib baxsashadii wasiirka amniga jubbaland oo maalmo ka hor la sheegay inuu xabsiga ka baxsaday madaxweynaha maamulka somalilan mudane muuse biixi cabdi oo kormeer ku sameeyey garoonka diyaaradaha magaalada hargeysa intaasi waxayna qodobada ugu doorka roon warka habeeney rediyo cadaado goor u diyaargarooba warkaasi oo faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale kulan wacan wanaagsan dhegaystayaal waa habeennimo khamiis ay si baxayso jimcaysi gelayso taariikhdan ay ku baagan tahay soddonka bisha koobaad sannada labaatan labaatan iminkii haatan awarkii oo dhan dowladda federaalka ah ee soomaaliya ayaa garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho kusoo dhaweysay isme ka kala socda maamulka puntland iyo dowladdeegaanka soomaalida ethoobiya gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka dowladda federaalka ah ee soomaaliya wasiiruhu xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka ah ee soomaaliya gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho odayl dhaqameed iyo siyaasiyiin ayaa garoonka diyaaradaha aadan caada ee magaalada muqdisho waxay si weyn ugu soo dhaweeyeen isimada puntland iyo dowladdeegaanka soomaalida ethoobiya isimada lasoo dhaweeyaya waxay gacan qaadeen madaxdii kala duwaneed ee garoonka kusoo dhaweysay iyadoona booqashadani ay qayb ka tahay dadaalada lagula jiro xoojinta nabadeed ee soomaaliya oo isku soo dhaweynta ummadda soomaaliyeed islaam ciise islaam maxamed islaam muuse oo ka mid ah isimada lasoo dhaweeyey ayaa warbaahinta kula hadlay gudaha garoonka diyaaradaha gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cumar axmed gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar filish ayaa sheegay in maamulka gobolka banaadir iyo bulshada caasimada ay diyaar u yihiin soo dhoweynta isimada muqdisho soo gaaray gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa ka hadlay tallaabadan ay muqdisho kusoo gaareen isimada puntland iyo isimada dowladdeegaanka soomaalida etoobiya gudoomiyaha gobolka banaadir iyo safiirka talyaaniga u fadhiya soomaaliya ayaa ka wada hadlay sidii loo xoojin lahaa taageerada dowladda talyaaniga ay siiso soomaaliya warkan waxaa faahfaahinaya waryaheena cismaan axmed maxamed gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar filish ayaa xafiiskiisa ku qaabilay safiirka dowladda talyaaniga u fadhiya soomaaliya ambasador alberto fergi kulankan ayaa intii u socday waxyaabihii looga hadla waxaa ka mid ahaa sidii dowladda talyaanigu ay u xoojin lahayd taageerada mashaariicda lagu hormarinayo caasimadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyadoo kulankani ay goobjoog ka ahaayeen gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka banaadir iyo taliyaha qeybta guud ee gobolka banaadir ee ciidanka booliiska soomaaliya sarreeye guuta saadiq cumar saadiq joon gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho mudane cumar maxamuud cumar filish ayaa ka warbixiyay waxyaabihii looga hadlay shirkaani golaha wasiirada maamul goboleedka puntland ayaa ansixiyey xerka dugsiga qur-aanka kariimka madaxweyne ku-xigeenka maamulka puntland ahna kusimaha madaxweynaha maamul goboleedka puntland mudane axmed cilmi cismaan karaash ayaa maanta oo khamiis ah shir gudoomiye shirka golaha wasiirada maamul goboleedka puntland shirka ayaa looga hadlay arrimo ay ka mid yihiin amniga shirkii dib oogeysta waxbarashada mashaariicda horumarinta degmada qandala iyo shirkii degmooyinka ee ka qabsoomay boosaaso wasiirka warfaafinta puntland ayaa sheegay in kulanka maanta ay ku ansixiyeen qodobo dhowr ah ay ka mid yihiin istiraatiijiyadda wacyigelinta iyo xeerka dugsiyada qur-aanka maanta oo aad taariikhdu tahay soddonkii bishii koowaad laba kun iyo labaatan waxaa qabsoomay shirkii xukuumadda dowladda puntland ee khamiislaha ahaa wuxuu ku qabsoomay howlka maaliyadda qodobada looga hadlay waxaa ka mid ahaa madaxtooyada oo ka warbixisay shirkan khamiistaa kii ka horreeyey wixii qabsoomay iyo wixii aan ka qabsoomin wasaaradda amniga waxaa laga dhegaystay warbixin dhammaan gobollada puntland oo ku saabsanaa gobolka nugaal bari sanaag haddii ilaahay ku qadirayo sool dhammaan arrimo yaryar oo ka dhacdhacay waa laga warbixiyey laakiin guud ahaan amnigu waa fiican yahay shirka dib u eegista waxbarashada ayaa iyana laga dhegaystay wasaaradda waxbarashada oo ah shir sanadkiiba hal mar la qabto waxaa arrintaas aada looga hadlay lagana dooday sababta keentay dugsiyada hoose dhexe kuwa sare iyo kuwa sareba maxay too jaamacadahaba oo tirooyinkii la rabay inay galaan dugsiyadaas iskuullada in ayan buuxin oo tiro badani ay ka maqan tahay macnaha waxaa weeye dadkii geli lahaa dugsiga hoose dhexe ama dugsiga sare ama jaamacadaha tirooyin ka yar baa gashay sababaha keenay iyana waa laysla eegay oo ay kamid tahay ka mid tahay nafaqaynta ardada muxuu ahaa iyo dhaqaalo xumada soo wajahda waalidiinta oo tacluunta oo meelaha qaarkood baraaifid ah waxaa wasaaradda arrimaha gudaha ay ka warbixisay tiro wasiira ah iyo wasiirka arrimaha gudaha oo ay ku tageen qandala iyo mashaariicda horumarineed ee halkaa ka socday waxay kaloo iyana ka warbixiyeen shir ka dhacay degmooyinka ay isugu yimaadeen dhammaan degmooyinka gobolladu oo wasaaradda arrimuhu ay ka warbixisay waxaa wasaaradda duulista hawada iyana ay laga dhegaystay xeerka duulista ee dowladda federaalku ay hadda wado oo maray golaha xukuumadda iyo aqalka hoose aqalka sarena hadda yaalla dood baa iyana arrintaas xukuumaddu ka yeelatay waxaana la go'aamiyey guddi ay ka kooban tahay wasaaradda duulista hawada iyo aqoonyahan garyaqaano inay arrintaas ay dib u eegaan baaqna laga soo saaro ku wajahaan arrintaas wasaaradda kalluumaysigu iyana waxay keentay oo ay iyana dib ula noqotay inay khamiista dambe keento in dhul wasaaraddu leedahay oo ku yaalla boosaaso in wasaaraddu qaab kale uga faa'idaysto wasaaradda warfaafinta iyana waxay keentay istaraatiijiyada wacyigelinta iyana dib bay ula noqotay in ay ku soo bedesho siyaasadda wacyigelinta siyaasadda warbaahinta ee wasaaradda waxaa la ansixiyey xeerka dugsiyada qur-aanka oo ay keentay wasaaradda cadaaladdu oo si aqlabiyada lagu ansixiyey wasaaradda caafimaadka waxay iyana laga dhegaystay oo ayna geyn doontaa eerboorada waaweyn ee dowladda puntland arrin ku saabsan xanuunka la yidhaahdo coronavirus oo ka bilaabmay waddanka china in wixii dadkii ka yimaada china halkaas guidelines iyo baaris lagu samayn doono sidaas baa maanta shirku khamiista ku dhamaaday waxaa shir guddoominayay madaxweyne ku-xigeenka ahna kusimaha madaxweynaha wasalamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maamulka somalilan ayaa heegan buuxa u galay sidii looga hortegi lahaa cudurka ka dilaacay dalka china warkan waxaa faahfaahinaya waryaheena faa'iso xasan shariif
madaxweynaha maamulka somalilan muuse biixi cabdi ayaa maantay kormeeray shaqaale iyo dhakhaatiir loo tababaray ka hortigidda iyo la tacaalista xanuunka ka dilaacay dalka jaynaha ee coronavirus oo dadka caalamku dadaal ugu jiran xakamayntiisa madaxweynaha oo uu ku weelinayo wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka iyo maareeyaha hay-adda duulista madaarka ayaa kormeeray dhalinyaro ku taqaqusay caafimaadka oo madaarka heegan ugu jiray sidii ay xanuunka konferos uga hubin lahaayeen qof kasta oo kasoo degaya madaarka waxgaradka gobolka godo ayaa baaq u diray dowladda federaalk ah ee soomaaliya kadib baxsashadii wasiirka amniga jubbaland oo maalmo ka hor la sheegay inuu xabsiga ka baxsaday waxgaradka ku nool gobolka godo oo ah halka uu kasoo jeedo wasiirka amniga jubbaland cabdirashiid nuur jaran ayaa baaq u diray dowladda federaalk ah ee soomaaliya kadib markii ay shaacisay inuu halkii lagu hayay uu ka baxsaday islamarkaasna ay baadi goobayaan hay-adaha amniga waxgaradka ayaa dowladda federaalk ee soomaaliya ku eedeeyey mas-uuliyad darro iyo in aysan ahayn wax la aqbali karo inuu baxsaday wasiirka amniga jubbaland iyagoo tilmaamay in dowladda federaalk ah ee soomaaliya looga baahan yahay afar iyo labaatanka saac gudahooda ay jawaabo lagu qanci karo ay ka bixso arrintaasi cabdirashiid janan cabdirashiid xasan cabdinuur waa baxsada arrinta ayada ah ma aha arrin la qaadan karo waa arrin khiyaana ma aha dowladnimo ma aha mas-uuliyad wax bini aadamka yacni noocaasoo kale u dhaqmo caruurnimo ma ogiye ma ninkii anuga aa adigu haysay oo ku xirnaa naba sugudi markii barnaamijki soo dhammaaday oo wax kasta oo adigu aad doonaysay ay soo dhammaaday yaa waxaad tidhi waa baxsan waa iga baxsada inaadan daacad ahayn oo wixii aad soo dirtay aadan daacad ka ahayn oo raggii mataqaanaa ee aad soo dirtay oo hogaamiyaalkaayo gobolka gaba aad dhabarjimin ku samaynaysay shacabkii gobolka gabadana inaadan horumarkiisa raalli ka ahayn inaad ku tal- ku talagashay inuu dadku islaayo oo oo la kala dhinto oo gobolku baaba'o halkaasaa ka cad waxaan dowladda federaalka ah ka rabnaa afar iyo labaatan saac haddii cabdirashiid jawaab aan ku qanacno aan ka weyno wax ballanahoo noo xiranna male ayagana annagana dowlad nooma aha annagana kuma tashanayna ayna noguma tashanayso cabdirashiidna saan ugu dabaaqtamayna annagaa naqaana dhinaca kale waxay baaq u direen beesha caalamka iyagoo caddeeyey dhibaatada ka dhalin karta arrintaasi iyagoona sheegay inay qaadan doonto arrintaasi dowladda federaalk ee soomaaliya islamarkaasna ay u arkaan qorshahani mid lagu danleeyay iyaga oo keliya sida ay hadalka u dhigeen waxaan caalamka u sheegaynaa oo aan soomaaliya meel ay joogtaba u sheegaynaa wax alla wixii naga imaada dowladda federaalka inay nagu riixday wax walba waan ka ogolaanay waana ka yeelnay waxaa daliil u ah in naloo dan leeyahay eraboorkanaga waa la xiray taliska ciidanka booliska soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday in xabsiga uu ka baxsaday wasiirka amniga jubbaland oo dowladda federaalk ah ee soomaaliya soddon iyo kowdii bishii agoost ee sanadii tagtay laba kun toban iyo sagaalka ka qabatay garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho iyagoona ku eedeeyey inuu dembiyo kala duwan ka galay shacabka ku nool gobolka gedo madaxweynaha somalilan ayaa kormeer ku sameeyey garoonka diyaaradaha magaalada hargeysa madaxweynaha maamulka somalilan muuse bixi cabdi ayaa maanta kormeer ku sameeyey qeybaha kala duwan ee uu ka kooban yahay garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee cigaal international airport ee magaalada hargeysa maareeya hay-adda duulista iyo hawada mudaarada somalilan mudane maxamed cabdulaahi radool oo ay wehelinayaan maamulka iyo madaxda garoonka ayaa madaxweynaha kusoo dhaweeyey garoonka diyaaradaha international airport ee magaalada hargeysa wuxuuna madaxweynuhu kormeer ku sameeyey qeybaha kala duwan ee garoonka sidoo kale waxauu madaxweynaha maamulka somalilan mudane muuse biixi cabdi uu midmid u galay qolalka iyo howlalka iyo dhammaanba xaafisyada shaqo ee garoonka iyo ilinada ay rakaabku kasoo galaan garoonka iyo kuwa laga dhoofo waxaana si hufan uga warbixiyey maareeyaha hay-adda duulisa hawada iyo madaarada somalilan horumarka uu garoonku ku tillaabsaday iyo sida shaqaaluhu heegan ugu jiraan intaa waxaa ku eg warka habeenaad kala socoteen redio cadaado warkan warka xiga ammaan allah